kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha lahow waa sideed iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun iyo saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan kusimaha madaxweynaha ahna afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo waxa uu kula leeyahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay waxgaradii siyaasiyiin kasoo jeeda dadka ku dhaqan deegaanadaasi xili asigii wafdi uu hogaaminaya shalay gelinkii dambe ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay socdaalka safarka guddoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay mid uu ugu kuurgalayo dadka ku dhaqan deegaanadaasi jubbooyinka iyo sidoo kale dhisida maamul cusub oo ka arrimiya koonfurta soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in kulamadii uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari dadka ku dhaqan deegaanada baay iyo bakool kala hadlay sidii loo dadeji lahay dhismaha maamul goboleed ay ku midaysan yihiin deegaanada baay iyo bakool iyo sidoo kale gobolka shabeellaha hoose xilli dhowaan dadka deegaanadaasi ay ku andacoonayeen inay in ay kalsoonidii kala laabteen dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo ayna ku eedeeyeen aqoonsigii dowladda ay siisay maamulka uu hogaamiye sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ee jubba ee labada sane ee kumeelgaarka ah ka shaqay doona deegaanada jubbooyinka gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo u badan xildhibaano gaaraya ilaa iyo konton iyo shan xildhibaan ayaa waxaa sidoo kale socdaalkooda uu qayb ka noqon doonaa sidii waawaan iyo xal ay ugu raadi lahaayeen khilaafka xoogan ee beelaha digili mirifle haatan kala soo dhexgalay dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen dowladda soomaaliya dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom oo isku dhinaca iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka ee aqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom oo watay kolonyo gaadiida ayaa la sheegay in wadada ay u galeen koox hubaysan kuwaasoo weerarkadiisa ku qaaday waxaana dagaal saacado socda oo goobtaasi ka dhacay aan laga soo sheegin ilaa haatan khasaaraha rasmiga ee kala gaaray dhinacyadii dagaalamay kooxaha weerarka gaadmada ah ku qaaday ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom ee marayay inta u dhexaysa nawaaxiga iyo aqbari weyne iyo sidoo kale walaweyn ayaana la sheegin goobta ay ka yimaadeen inkastoo lagu tuhmayay inay ka mid yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee ayaga muddooyinkii ugu dambeeyey goobahaasi kula dagaalamayay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom dowladda uganda ee iyada qaybta ka ah ciidamada ku sugan dalka soomaaliya ee u jooga qaabka nabad ilaalinta ee amisom ayaa waxay ku dhawaaqday in ay soo diri doonto ilaa iyo laba kun oo askari kuwaasoo dheeri ku noqon doona ciidamada haatan ku sugan dalka soomaaliya ee ka socda dowladda uganda ciidamadani la sheegay in loo soo diray soomaaliya ayaa dhowaan waxaa tababar loogu soo gabagabeeyey gudaha dalkaasi uganda iyadoona khudbadii dardaaranka uu halkaasi ugu jeediyey madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni asigoona kula dardaarmay in ay bulshada soomaaliyeed kula dhaqmaan anshax iyo bartikool wanaagsan waxa uuna sidoo kale kula dardaarmay madaxweynaha dalka uganda ciidamadani dhowaan la filaya in loo soo diray dalka soomaaliya in ay hagaajiyaan dabeecadooda iyo dhaqankooda ay kula dhaqmayaan shacabka soomaaliyeed asigoona tibaaxay sidoo kale in ay mas-uul ka yihiin ciidamada dowladda uganda iyo sidoo kale shacabka reer uganda dhanka kale ilaa iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dalka uganda ayaa xabsiga la dhigay ka gadaal markii lagu eedeeyey falal musuq maasuqa oo ay ka geysteen gudaha dalka soomaaliya intii ay qaybta ka ahaayeen howlgalka ciidamada amisom ee ku sugan dalka soomaaliya jariidad ka soo baxda dalkaasi uganda ayaa daabacday in labaatanka askari uu ku jiray sarkaalkii ugu sarreeyey ciidamada uganda ka joogay dalka soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey eedeymo musuq maasuqa kula xiriiro lagu eedeynayay ciidamada amisom ee ayaga howlgalka u jooga dalka soomaaliya kuwaasi oo falal ka baxsan anshaxa lagu eedeynayay ciidamadan saraakiisha la xiray ayaa sidoo kale waxa ay lagu eedeeyey in ay iibsadeen shidaalka iyo sidoo kale raashiinka ay lahaayeen ciidamada midooda afrika ka joogay dalka soomaaliya waana markii ugu horeysay saraakiil iyo sidoo kale ciidamo lagu tuhmayo in ay falal musuq maasuqa ka geysteen gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan howlgalka amisom ee dalka soomaaliya ay ka wado ay xabsiga dhigta dowladda uganda kuwaasi oo lagu eedeynayo in ay geysteen musuq maasuq baahsan afhayeenka amisom oo asiga dhacdadani lagu eedeynayo ciidamada uganda ka hadlaya ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado waxa uuna carabaabay in ay ka warsugayaan baaritaano lagu hayayaer saraakiishaasi sida uu sheegay way xun tahay way fool xun tahay amisomna meel bay kaga dhacaysaa waa run haddii arrintaas soo baxdo laakiin waxaan jecelahay inaan sugno go-aanka waxaasi kasoo baxa nimanka sharciga lala tigsanayo wallaahi waa waktiga kuma oranayo laakiin arrimahan waa arrimo aan sida imika dhawaana aan maqalay waxaanna waa wax ciidan kastaba disciplin ahaan waysagu wixii uu qaban karayo isaga udhexaysa isaga uu qabanaya amisom marnaba waxba uma yeelayo waxaan xasuusinayaa ummadda ciidamada uganda halkay kaga yaaliin nabadeynta soomaaliya inta maxaa laydhaha halkaas ku dhibaatootay inta ku dhimatay iyo waxtarka maanta faa'iidadoodu ay leedahay halka aad warkaasi kala socotaan waa wardheer rediyow howlgalla muddooyinkii ugu dambeynayay ka soconayay dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo kaasoo ay samaynayeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka puntland waxaa lagu soo qaqabtay dhallinyaro dhowr ah kuwaasi oo markii hore ka yimid dhanka koonfurta magaalada gaalkacyo saraakiisha howlgalkani waday ayaa sidoo kale carabaabay in uu ahaa howlgalka mid looga hortagayay falalka amni xumo ee muddooyinkii ugu dambeeyey ku baahayay dhanka maamulka puntland oo ka arrimiya ee magaalada gaalkacyo kuwaasoo ay ka dhacayeen dilal qorshaysan iyo sidoo kale weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo lala bartilmaameysanaya waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada gaalkacyo maxamed axmed taliyaha ciidanka booliska ee maamulka puntland ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegay sidoo kale in howlgalladani ay yihiin mid ay joogtaynayaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan deegaanada maamulkaasi uu gacanta ku hayo oo muddooyinkii ugu dambeeyey falal amni darre laga warinayay ayadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay u jooga dhisida maamul goboleed la magacbaxay koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin ilaa iyo lix gobol ayaa waxaa arrintaasi kabiyadiida eedeynna u soo jeediyey siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka hilowle aadan maxamuud oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii ku-meel gaarka ah ee soomaaliya haatanna ah mas-uul ka tirsan maamulka jubba waxna ka dhisay maamulkaasi ayaa waxa uu carabaabay in ay wanaagsan tahay in wax la dhiso baltaabaldelkeeda aan la marin habaabinin dadka ku dhaqan deegaanada bay iyo bakool oo ayaga rajaynaya in ay dhisaan maamul goboleed la magacbaxay koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin saddexdan gobol ee haatan la magacbaxay jubba iyo sidoo kale gobolada bay iyo bakool iyo shabeellaha hoose
in wax la dhistana loo baahan yahay walaalaheen dhigil midafile ama saddexda gobol bari bakool iyo shabeellada hoose waxaan rajaynaynaa in ay ku daydaan maamulka jubbaland ayagoo ay dhisaan ku dhaqaan dowladda wax maqleynay heshiiska aada shaqada jubba marka madaxweyne weyna laga gooyo madaxa la yiri jiddana jiddan irlanda laga gooyo marka dhulka ayaa horta jubbaland qofka maaha marka anagu wixii aan la baxnay waxay ahayd dhulka inuu jubbaland yahay marka sida awgeed waxaan qaadanaynaa magaca hadda lagu feesiyo jubba waxaan soconayna qofka biniaadanka inuu korayeer aad bay khatarteeda u leedahay lix gobol baan dhisayna qof gorbashargudu baa hadda shan isku dayi wana ku fashilnay haddana maarata dad badan oo dowladda ah oo xildhibaanada oo wasiirada oo mas-uuliyiin madaxweynihii baarlamaan laho inay inta soo geeraan tagaan lo-da un baan dhisayna taa waxaa weye lixda gobol horta marka horeysa waa in lawada dega dadka waxloo dhisay waa inay lixda gobol wada degaan warkii oo aad kala socoteen wardhay reediyo a khiyaarta qiimaha low waanagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur aamiin tan iyo inta aan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu